إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada warka madaxdiisii qarax ay ku dhinteen askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dad badan ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee dhegaysta idaacadda alfurqaan ayaa ka hadlay waxa ay ka faa'iideen barnaamijkii alxuruub usaliibiyah ee ka baxay bishii tagtay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filish ayaa booqday degmada dayniile oo ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka mid ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee ka jira maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay in guddiga muuse biixi uu u magacaabay ka hortagga covid sagaal iyo toban aysan wax khibrad ah u lahayn hawsha loo igmaday qaar ka mid a waxgaradka gobolka gedo ayaa ka hadla waxa lagu xasuusanayo farmaajo oo wakhtigiisa uu sii dhammaanayo baaq ayaa loo jeediyey ciidamada shisheeya kalkaalka ah ee ku la-anaya gobolka shabeellaha dhexe warkaasna goordhow ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shanta bisha shawaal sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran qarax ay ku dhinteen askar badan ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe qarax xoogan ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka meel dhacda duleedka degmada balcad ee shabeellaha dhexe miino ayaa la sheegayaa inay dishay ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaari cabdibile ah oo ay la socdeen askartaasi ayaa ku burburay qaraxa waxaana geeriyooda dhammaan ciidamadii la socday gaarigaasi sida idaacadda alfurqaan u sheegeen ila wareediyo mas-uul ah ciidamadan ayaa la sheegayaa in ay ka tageen magaalada jowhar waxaana ay ku socdeen magaalada muqdisho xilliga ay qaraxa kula kulmayeen duleedka degmada balcad mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka hirshabeelle ee kusugan shabeellaha dhexe ayaa dhibaatooyin daran ka wada gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka mid ah isbaarooyin ay dhigteen gobolka oo ay ku waxyeeleeyaan dadka shacabka ah imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xamud oo la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa wax laga weydiiyey waxa uu ka xasuusta dhibaatooyinka ciidamadan ay ku hayaan dadka gobolka horta maamulada gaalada kuwa ugu sharaf xun oo ugu sharaf liita oo ugu xishoodka daranna ay ka mid yihiin qolada hirshabeelle waxyaabaha ay ku kacaan maalin kasta wax la wax hataa mataqaan isheeg maskaxda ka weyn ama hataa aqligu ogolyaha ma aha hadday ahaan lahayd kufsiga hadday ahaan lahayd dhaca biniaadanka loo geysaa hadday dilka dadka naftiisa la dilaya ay tahay taas oo naxariis darro iyo kala reeb aan lahayn aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana leenahay intii dhibaato loogu geystay bedel khayr qabaan leenahay ayagana waxaan leenahay kuwa dhibaatada sameeyahayo wax nololho idinka raacayo ma jiraan inaad un maalin walba aad dariiqa usoo hiiraysataan si aad ummadda u boobtaan u dhacdaan u dishaan imaam maxamuud waxa uu ciidamadan shisheeye kalkaalka ah kula dardaarmay inay isaga tagaan hawsha ay faraha kula jiraan dadkoodana ay ka mid noqdaan waxaan ugu baaqayaa horta marka ugu horreysa allah subxaanau wa tacaalaa inay u tooba keenaan waxa ay ku jiraanna ay ka soo fuqaan sababtoo ah wax faa'iido ay ka gaarayaan ma jiraan waa qashankii ay meesha uga tageen cali maxamed geedi shariif murtad xasan gurgurte ee madaxweyne beena u qabeen marka inaysan waxba ahayn waxaan leeyahay nimanka meesha idin geeyey gaalada keensataa ka raacdaysaye adina ka soo taga insha allahu tacaala waxaan marka ogaada mar raba sidaan ugu baaqaa nimanka halkaas jooga in ay kasoo go-aan kana fuqaan waxaasna wax ka dheefi maayaan ay isaga tagaan insha allahu tacala sidaasaan ugu baaqaya kaasi waxa uu ahaa imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud oo u waramayey waryaheena caydiruus sabriye haatanna warar ina soo gaaray ayaan gudageli doonaa diyaaradaha kenya ayaa mar kale xalay duqeyn ka geystay ceelcadde iyo tuulo la dhaho yaaq leh iyo dhul ku hareeraysan xuduud beenaadka laba gantaal ayay ku dhufteen degmada ceelcadde ee gobolka gado halka tuulada yaaqdana ay ku dhufteen laba gantaal ilaa iyo hadda wax khasaaro ah oo soo gaaray dadka lama soo warin dhanka xuduud beenaadkana waxaa laga maqlayay hugunka madaafiicda ay ridayeen ciidamada kenyaatiga waayadan dambe ayay ciidamada kenya waxa ay caadaysteen duqaymo ay ka geysanayaan gobolka gado iyo xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya wixii warar ah ee soo kordha wararkeena dambe ayaa kusoo sheegi doona shil ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warbixinta warkan waxaa la diyaar ah wariyaheena maxamed muude axmed abuusir shilkan gaari oo sababay khasaaro badan ayaa xalay ka dhacay isgoyska degmada howlwadaag oo ka tirsan magaalada muqdisho wararka ku soo dhacay idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya gaari xamuul ah oo daroowalka waday xajin waayey oo jiiray goob ay ku sugnaayeen dad badan dadka ku dhintay shilka ayaa tiradoodu lagu sheegay toban ruux waxaana jira dad dhaawacyo qaba oo lagula cararay isbitaallada magaalada muqdisho mootobajaaj tiilay halka uu shilka ka dhacay iyo jawaari kale ayaa goobta ku burburay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan muqdisho ayaa tagay halka uu shilka ka dhacay iyaga oo u gurmaday dadka uu saameeyey shilkan bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inta dhimata allah u naxariisto sidaad aragteenba idinka laftirkiina bahdiina saxaafadda waxaa dhacay khasaare aad u ballaaran wadihiyaa soo waxaa soo waday ninkii ku xooga ama krisbogiyaa soo wada gaariga waxayna ka soo dhaqaaqeen shirkadda hormuud agteeday ka soo dhaqaaqeen nasiib darro wuxuu xakamee waayey wadihii gaariga markaasii waday gaarigii waditaankiisu uu xakamee waayey waxay noqotay in uu soo furingoostay gaarigii meesha uu shilka ka dhacana haddaan idiin sheego waa isgooska howlwadaag ama xaafadda la yidhaahdo shanta geed meeshaasuu ka dhacay nasiib darro gaarigii markuu xakamee waayey jidkuu soo galay waxay ahayd meel aad u saxmad badan buuq badan xilli maqrib oo kala gadoonna way ahayd bajaajyo meel taagnaa dad iska socday meeshaana ujeedaanoo kaalinka shidaan laftirkeeda wixiiyuu isku maray in ka badan toban qofoodaa meeshaasi ku nafweysay qaar kalena way ku dhaawacmeen laakiin tiro hadda saxa ma jiraan waayo waxaa dhici kara dhaawac badan oo hadda la qaaday inay jidka ama ku sii dhinteen magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhaca shil gawaari oo loo aanaynayo waddooyinka oo burbursan xilli shacabka laga qaado lacago badan qaar ka mid a waxgaraadka gobolka gado ayaa ka hadda waxa lagu xasuusanayo farmaajo oo wakhtigiisa uu sii dhammaanayo madaxweyne farmaajo oo xilli howleedkiisa uu yahay afar sano waxa uu soo dhammaystay muddo saddex sano iyo bar waxaana u hartay lix bil oo qura isagoo aanan qaban wax dan u ah ummadda marka laga yimaado in uu bixiyey dekadahoodii cabdullaahi ansaari waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka gobolka gado waraysigiisa idaacadda alfurqaan ayuu xalay kaga hadlay wax lagu xasuusto farmaajo iyo qodobo kale ugu horeyn nabadoonku waxa uu sharaxayaa xaalka gobolka gado oo uu ka jiro laba maamul midkoodna uu hoos tago xarakatu showmujaahidiin halka maamulka kalena uu yahay maamul isku haysto oo jubbaland iyo dowladda kala sheeganaya dee gobolka adeer laba maamul baa ka jirta maamul islaami ah oo shareecada islaamka wax ku dhaqo oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed dadka ku tatbiiqiyo oo baro oo ugu yeero oo ku tawjihiyo iyo maamul maaragtay gaalo ah oo dadka maaragtay fisqi iyo qamre iyo ilaahay waa ku ron yahay fashahaad ugu yeero diinkooda ka baadiyeeyo akhlaaqdooda ka jiro dadnimadooda ku ciyaaro ayaga gumaysto oo ihaanaysto dulleeyo isku diro oo isku diro oo jifo jifo iyo ninnin iyo labalaba isugu diro labadaas maamul baa gobolka ka jirto maamulkan islaamigaa meeshuu ka jiro waa meel huduu ah oo amni ah oo nabadgelya ka jirto oo dadku ay ganacsigooda wataan oy waxbarashadooda wataan oy dadku isu salaamayaan oy bulshadu faraxsan tahay oo iidii hadda u dambaysay sidii looga iiday markaad aragto naftaada runtii khushuuc badan iyo maarata in badan oo shukri ilaahay xaggiisa ay maarata ay qaadanayso meelahaas maarata dadka shayaadiinta ay joogaan oo nimanka cimilada iyo wax alla halmaalo ayaga ay ku daadan yihiin ama maaragta gadaal ka taagan ay carasuurka u yihiin ay joogaanna haddee waa meel la og yahay dadkiina masaajidi baaba laga xiray amnigoodii baa khalkhal ku jiro oo halis ku jiro maaragtay qof meel mari kara ma jiro qof habeen socon kara ma jiro qof ganacsan kara oo si xornimada u ganacsan kara ma jiro waxbarasha warkeeda daahiyada waa horaaba lagu kala tegay marka waa gobolka saas weeyaade saas weeye cabdullaahi al ansaari ayaa la weydiiyey waxa uu ka sheegi karo waxqabadka farmaajo adeer meesha haddee horta mushkilada taalla waxa weeye oo maaragtay dadku ay hadda aad in badan waxaan isleeyahay way ku mashquulsan yihiin qofka kani ma aha qof horta xor aho sidiisa asaga ama wax keeni kara ama wax diiri kara waa qodob qofkaad ka hadlaysaa waxaan ka hadlayaa ninka aad iweydiiseen saddex sano iyo markaa federaalka madaxda ka ah waa farmaajo farmaajaan ka hadlahaya asaga inaad iweydiisay baanan u qaataa anu haddee waaba nin gaalnimadiisu ay miiska iska taallo oo dadkaan hadda maanta nool intooda badan maxaan waxaan leenahay qof iska xishoonayo oo war waxaan amayna wanaagsanayn iska lahoo qulubtiisu wax un ay ku dambeeyaan iyo dad og meesha ay arrintu taaganta oo xaqiiqada ay tahay oo aanba farmaajo iyo dadkiisa iyo wuxuu wataba shuqul ku lahayn bay ummaddu tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iideen barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya idaacadda alfurqaan ka baxay bishii lasoo dhaafay ee ramadaan warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxmed ciise dadweynahan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa si diiran u soo dhoweeyey hanaanka uu u socday una soo idlaaday barnaamijka taariikhda ee alxuruub asaliibiya ee bisha ramadaan ka baxay idaacadda alfurqaan waxay sheegeen in wax badan oo faa'iido ah ay ka heleen barnaamijkaasi kaasi oo soo bandhigay macluumaad xasaasi ah waa kuwaan qaar ka mid ah dadweynaha oo cod dheer ku dalbaday in barnaamijyada noocan ah la sii badiyo oo aanan lagu soo koobin oo keliya bisha ramadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aan soo marin yani qiimaha iyo iyo qaayaha uu leeyahay iyo qalbigayga waxa uu geliyey iyo isbedelka uu ku keeni karo qof kastoo muslimaho maaragtay dhegeystay barnaamijkaas waxaan leeyahay hadduusan noqon yani barnaamijka ugu fiicnaa oo idaacadda ka baxay hadduusan noqon run ahaantii waxa weeyaan safka hore ayuu ku jiraa barnaamij caadiya ma ahayn runtii walaalkuna si aad iyo aada u qiimo badan oo u qurux badan ayuu usoo diyaariyey dadka maxaan ku idhaahdaa tacliiqinahayey oo kalimaadka ku lahaana dad haddee culimo ah oo waayo arag ah diintana maaragtay garanahaya tajrubada camalkanna runtii wax badan kusoo jiray ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu u taam yeelo tijaaradooda iyo dadaalkooda iyo beecooda ikhwatii fillaah allah ayaa ku mahadsan allihii noo dhameeyey taariikhdii sharafta iyo wanaagga badnayd ee alxuruub asaliibiya runtii waxaan odhan karnaa walaalaha idaacadda alfurqaan waa walaalo mar walba inoo bidhaamiya adowga ilaahay waxa uu damacsan yahay hankiisa iyo hiigsigiisana uu yahay idaacaddatan runtii waxyaalaha aan ka faa'iidna walaalayaal waxaa ka mid ah taariikhyo badan oo aanu qaadanaynay sannado hore waxaa ka mid ahaa taariikhdii sayidka oo si dhammaystiran aynu usoo helnay sidoo kale waxaa ka mid ahaa dhulkii awooyaashan yaa soo dhicin doona oo si dhammaystiran iyaduna aan usoo helnay ilaahay subxaana watacaala ay maxade oo hana diirsii soon kadibna nin dhammaay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maxade haddii aan horan gudogala aragtaday barnaamijka oo idcadda islaamiga alfurqaan haniin tabiaasi oo alxuruub asaliibiya ilaahay subxaana wa tacaala ajari xasanaadda hankooba korna hasiinku sii sababtoo ee soonku soon waliba siinku barnay barnaamijyo oo xiise leh oo barnaamijyadaasiy oo ku mid hayaan taariikhda tataarka dhulkii awowyaasheen yaa soo dhicin doonaa iyagoo qisatul andarusiyo barnaamijyintaasi ka badan eeda maxayse geliyaasa marka walaamadeeda ad akhriida iyo madii keyrkaa kinjeediyo waliba xiisaleyna madii keyrkaa kinjeediyo waliba lokayaaba gesad horubu saribiya inay dad badan unanomide qaar unanomide akhriyeen daraaseeyeen laakiin macluumaadka maadaama aysan meel badanka ku shal aruuriyaasaan una kutubo qaare iyo lee ku akhriyeen lokayaaba waloo macluumaad dhiiriyaya ahnay beeriyaasan ilaahay subxaana wa tacaala jarhi xasanahaasiin kusii idaacadda alfurqaan ayaa bil kasta oo ramadaan ah qabata barnaamij gaar ah waxaana sanadkan la doortay barnaamij ka hadlayay dagaaladii saliibiyiinta kaasi oo ay marti ku ahaayeen culamaa uddiin iyo marti kale mid ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee ka jira hargeysa ayaa sheegay in guddiga uu magacaabay muuse bixi ee loogu talagalay ka hortagga covid sagaal iyo toban aysan lahayn wax khibrad ah oo ku aadan howsha loo igmaday xogayaha xisbiga wadani ee fadhigiisu yahay hargeysa qadar xuseen cabdi oo wariyaasha kula hadlaya magaalada hargeysa ayaa sheegay in wax khibrad aysan lahayn guddiga ka hortaga covid sagaal iyo toban ee uu magacaabay muuse biixi waxa uu sheegay in oksijiin la-aan ay ka jirto isbitaalada saddex bilood kadib waxaan aragnaa guddiga la magacaabay inay tamarbeeleen ayuu yidhi xogayaha xisbigan wadani maanta madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu tallaabooyin waaweyn oo muuqdo oo dadka raalligeliya u qaado saddex bilood kadib waxaynu aragnaa guddigii inay tamar beeshay waxaynu aragnaa inaanay guddigii ay tahli weyday ilaa maanta inay cisbitaaladeennu wada helaan oksijiinkii ay u baahnaayeen madaxweyne cisbitaalka hargeysa wuxuu ku jiraa laba boqoloo tallaabo waa waajibku saaran waxa ay dadku sheegayaan ee maalin walba laga hadlayo inaad baadho oo dadka aad usoo bandhigta baadhistaasi waxa ka soo baxa maalin kasta waxaynu aragnaa bukaan socod amaba qof xanuunsanaya oo cabanaya waxaynu aragnaa qof qofkiisii uu jeclaa dhintay oo cabanaya oo dayac ka cabanaya dunida kale marka qof dayac u dhinto ciddaa dayaca sababtay tallaabaa laga qaada markay ugu yartahay xilkooday ku weydaan dadkaa maxaynu ku nidhaahnaa dadkaa maxaad ugu jawaabaysaa dadkaa maxaad u sheegaysaa kumanaanka kun ee kale ee warwarka qaba ee maalin kasta hadlaaya madaxweyne maxaad iyagana ugu jawaabaysaa markan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa booqday degmada dayniil oo ay ku dagaalameen askarta dowladda federaalka dagaal xoog leh oo khasaaro sababay ayaa shalayto degmada dayniil oo ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka isugu jira military iyo boolis dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay askar aad u badan tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen duqa muqdisho cumar finish ayaa ku baxay dagaalkaasi isagoo ay la socdeen qaar ka mid ah xubnaha maamulkiisa cumar oo goobta kaada ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan saraakiisha iyo ciidamada ku dagaalamay degmada dayniile marar badan magaalada muqdisho waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda federaalka warkiina dhegeystayaal xilligan waa naga inta